أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka fiidnimo qodobadaan idinku gohanana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya qarax khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay heshiiska xaaraanta ah ee magaalada ankara ku kala saxiixdeen murtad garguurta ee abiy axmed ee etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya in ka badan shan boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaano hoos taga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo ay usoo gebagabaysay wilaayada baay tiro dad muslimiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn maamulka saahyuuniyadda yuhuuddu ka geysteen magaalada khaza maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey macallimiinta madaariista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable ee wilaayadaasi
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
qodobadii warka ugu door koronaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya warkaas iyo war kaloo ku aadan qarax khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaa inoo hayaa walaalka marwaan maxmed weeraradan oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah iyo weeraro madaafiic ah waxay ciidamada mujaahidiinta ka kala fuliyeen koonfurta soomaaliya iyo gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya iyadoona allaha falligiis weeraradaasi khasaare lagu gaarsiiyeyo kufaarta iyo mursadiinta shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka danow wilaayada baaya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada askarta kufaarta xabshada etoobiya ee degmada qansax dheere isla baaya waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka owdiinle ee hoos tagta magaalada baydhabo dhanka wilaayada hiiraan qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada jaallaqsi ayaa lala eegtay isbaaro maleeshaadka riddada u tiilay halkaasi waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga dhinaca laamuu ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen kulayon kufaarta kenya ah oo ka baxay magaalada madiindi kuna sii jeeday deegaanka kamboni iyadoona gaariga uu goobta ku gubtay askartii saarneed ay halkaasi ku halaagsameen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa si xiriir ah kaga dhaca howlgallada mujaahidiinta ee ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta kusoo duulay shareecada allaha mahadsaned marwaan xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay heshiiska xaaraanta ah ee magaalada ankara ku kala saxeexdeen murtad garguurta iyo abiy axmed ee etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka xasan sheekh ayaa sheegay in xasan gurguurta uu badda soomaaliya u saxiixay abiy axmed waxa uu sheegay in dowladda xabashada etoobiya aysan ka laabanin heshiiska ay la gashay muuse biixi sidaa darteedna uu badda soomaaliya isaga uu u saxiixay madaxweynaha asagoona u soo noqonin labadii gole asagoona wax tixgelina siinin go'aankii labada gole soo saareen ayuu miiska wadahadalka la fadhiistay ra-iisul wasaaraha etoobiya oo aan ka noqonin moyugii waxaa la yidhi si loogu cayaaro caqligeenna iyo garaadka shacabka soomaaliyeed waxaa laali wixii la isku haayey ee contentious issue ahaa xasaasiga ahaa qadiyadihii xasaasiga ahaa in hore looga socdo lama sheegin qadiyadaha xasaasigaha waxay yihiin ma moyugiya ma ictiraafkii somalilan etoobiya rabtaa ma saldhiggii militariya doonaysaa maxay yihiin waxaas balse waxaa la yidhi dowladda soomaaliya waa inay qirtaa nafurkii ay sameeyeen ciidanka etoobiya etoobiya waxay ankare ka noqotay iyadoon is-afgaradkii laga noqonin iyagoo meel lagu sheegay aysan jirin wixii is-afgaradka ku yaalay iyadoo la aqoonsaday ciidankeeda inuu yahay ciidan nafur u sameeyey soomaaliya waxa uu intaasi raacay in dowladda xabashada etoobiya ay ku qasabtay xasan sheekh inuu aqbal in ciidanka etoobiya ku sugan soomaaliya ay yihiin ciidan nafur u sameeyey soomaaliya sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu soo hadal qaaday sababaha xasan sheekh ku qasabtay in etoobiya heshiiska uu la saxiixdo waxa uu sheegay in cadaadis kaga yimi siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada dartood uu etoobiya heshiis kula galay si uu uga argoosto waxaa su-aal leh madaxweynaha in badan uu diiday inuu miiska wadahadalka tago ilaa uu ka noqdo abey axmed iyo maamulkiisa ay ka noqdaan is-afgaradkii maxaa maanta riixay maxaa maanta geeyey waxaa geeyey way iska caddahay waa cadaadiska gudaha ka haysta waa cadaadiska siyaasadeed ee gudaha ka haysta markii aada walaalaha inaad u tanaasusho aad diido markii aad istiraahdo dantaada guracan meel marso markii aad dalka dad dadka dalka kula leh talada kula leh aad diido waxaad door bidaysaa inaad ajnabiga naf ka raadiso waa taariikh siyaasad soomaaliya taalla oo la wada og yahay waxaa taas ka sii daran markuu dareenkaaga iyo damacaaga iyo dooqaada keliya ku hogaamiyo maxaa dhacaya duruufaha isla bedelaysaa xaaladda markaas taagan yaad ku xukun tahay cadaadiska markaas ku haysto ayaa kuu daran marka waxaa tahay nin dooqiisa la tashaday ajnabiguna dadka noocaasa sidoodaba way ka adag yihiin maalin kahor waxaa murtad guurguurtay heshiis xaaraan ah magaalada ankara uu kula saxiixday ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya abiy axmed isagoona etoobiya u saxiixay qaadashada badda soomaaliya mahadsanid casaam in ka badan shan boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaano hoostaga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay duuro diini ah oo ay usoo gebagabaysay wilaayada bay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dadkan dowladda ka faa'iidaystay waxay isugu jireen rag iyo dumar waxayna ka mid yihiin bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano badan oo hoostaga degmada baydhabo ee gobolka baay waxay dadkan qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxaana ay ka faa'iidaysteen wax badan oo halkan aan lagu soo koobi karin munaasabad dowladan lagu soo xirayay oo ka dhacday deegaanka dharqo oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo waxaa ka qayb galay culimo udiin odayaal waxgarad nabadoonno iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee deegaanka iidhaare iyo marti sharaf kale ugu horreyn mid ka mid ah culummada deegaanka ayaa kelimad towciye ah munaasabadda ka jeediyey
marka naf kasta wali bar hormar sidaas oo fiirsato eri allah subxaana wa tacaala markaase haddana may aayaddaas ku dabageliyey wattaqullaha fiiriya ittaqullaha wala ka hormariysay waltandur nafsu maa qadamad liqadin amar dhataliku geli haye biyaaji kale haddana wattaqullaaha ilaahay ku obsada eri allah subxaana wa tacaala ina allaha khabiirun bimaa tacmaluuna ayaa ilahay ka gebagabaa ilaahay subxaana wa tacaala mayba ogyaa oo hoos ogyaa walaa isan shaqaysada haytan haddii khayr ayiin haddii shar ayiin wali adan ka hadalahayto kaatib alxasanaat ikatibu sayi-aada garbo koo saaran oo wal qorahayaa raqiib iyo catiid kaatib alxasanaati amiirun calaa kaatib sayi-aati yaa garboo saaran markii allah subxaana wa tacaala ku obsada yaa leeyay allah subxaana wa tacaala qaar ka mid a ardayda ka faa'iidaystay dowladan ayaa dhankooda soo bandhigay waxyaabihii ay faa'iidaysteen ilaahay may baaliya alladiina haani yaakuluuna riba haani ribada aamayan muqumayan o afrijo mahakubahanga ilaahayna leey ilaa mayle hakubahaayane yo oo mayle arahay lanjino dhowe oo kaleed may baahiilhelaano mayle arahay burbursanyin oo dadka macashirka roogoo bilaabaan oo dadka ma eegin ee nimantii ribada aamayo araayaan taasna ma insaab weelay daalika biannahum qaaluu inama albeecu mithlu riba oo yowa may areena beecege i ribaba toow beec iyo riba toow ilaahayna may baaliya waaxalla allaahu albeeca waxarama arriba ilaahayna beecagaa halaal weeli ribadaa haraam weeli haddii oo yalan hogaamiy mayba meelon ku fahamnay tan koowaad mayb waa arkaanul islaam islaamnimada arkaantiya ama tiirishee wali ka saabsanta yaa meelaha ku fahangni hal arkaan arkaantu mudda haddii adalku waaye ini islaamnimo sahay meelayaan yaa meelaha ka fahangni may kale meelaha ka fahangnay arkaanul iimaan iimaanka alla rumayntiis iyo rasulo rumayntiya yaa meelaha ka fahangni may kale meelaha ka fahangnay ruknul ixsaan ixsaan wali laka jeedo haddii aad dunuubsuu biyaasu ama waxyaabo ka dhex jarto haddii walkoo ilaahay aragaaw adan hayna malika ilaahay inuusu ka aragaaw yaa meelaha ka fahangni gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaano hoostaga magaalada baydhabo ayaa qayb ka ahaa dowladan iyagoona dhankooda dowlada wax badan ka faa'iidaystay sida ay sharaxaysa mid ka mid a gabdhihii nasiibka u yeeshay inay dowlada ka faa'iidaystaan dowlada asmaa bint abibakar walaal ninka akrimay kumadaha lama risaal lamadaas risaal oo ah arbacuuna xadiidan fi tawxiid qasiidatu khayru nisaa iyadaa khayr badan ku faaidni maasha allah wilaayad mayba odsadaane markala intii dadaalkan iyo juhdigin iyo haddii biyan oo kala haniinka nagaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu jazaakum allah khayr aljazaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey qabanaya dowraad kala duwan oo u qabanaya dadka muslimiinta ee ku nool deegaano hoostaga goobaha cadowga uu gacanta ku hayo waxaana dadka muslimiinta ay ka codsadeen wilaayada iyo guud ahaan maktabka in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah isla markaana wax badan ay ka faa'iidaysteen maataned abu xasaan tiro dad muslimiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn maamulka sahiyuuniyadda yahuuddu ka geysteen magaalada khaza nuur cali warsame abushiiba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka naga soo gaaraya magaalada khaza waqooyigeeda ayaa sheegaya in duqeymo sahiyuuniyaddu ay ka geysteen halkaasi lagu dilay ama ay ku shahiideen sagaal iyo toban qof oo muslimiin reer falastiin ah waana sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka khaza dhanka afhayeenka difaaca madaniga ah maxmuud basal ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in dhowr gantaal ay ku dhaceen guri saddex dabaqa oo u dhow cisbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada baytulaahiya tobaniyo qof ayaa la tilmaamay inay halkaasi ku noolaayeen qaar badan weli waxay ku hoos jiraan burburka ayuu hadalkiisa ku daray warbaahinta falastiinna waxay sheegtay in dadka dhintay ay ku jiraan sagaal carruur ah askarta yuhuudda ayaa dhankooda qirtay fulinta duqaynta iyagoona sheegay inay beegsadeen rag ka tirsan kooxaha muqaawamada falastiin taasoo beentii ay weligood warbaahinta lasoo istaagi jireen qayb ka mid ah tani oo markii toddobadii oktoobar ee sanadkii tegey dadqaymaha sida maalinlaha ah ee sayuuniyadda yuhuudda ay u geysanayso magaalada khaza waxaa ku shahiiday in ka badan afartan iyo afar kun siddeed boqol soddon iyo shan ruux waxaana ku dhaawacmay boqol iyo lixdan kun saddex boqol konton iyo lix ruux oo u badan haweeniyo caruur maasaned abushiiba maktabka dacwada wilaayadii hiiraan ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable ee wilaayadaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah laguna qaatay duruus kala duwan ayaa waxaa ka faa'iidaystay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan dowrada waxaa loogu magacdaray imaam ibnu jazariya shicaarkeeduna waxa uu ahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaana soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayadaasi munaasabadii gebagabada dowrada kalimaad kala duwan ayaa laga jeediyey waxaana ugu horeyn kelimad tawciih ah ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan macallimiinta halka fadhida ee muddo dowrada u socotay waxaanu kula dardaarmaynaa kow wixii horta ay dhagaysteenee intii dowrada u socotay culum ahee lagu shubay ee lagu dul aqriyey inay dhaqan geliyaan shaygu haddee marna waa nadari marna waxaa weeyaan waa camali wixii nadariga haddii ay dhegaysteen oy arkeen duruustii qaar ay gacanta ku hayaan oo maaragtay loo soo daabaco la siiyey inaan meesha looga tegin oon la ihmaalinin duruusihiina dib loo muraajaceeyo waxyaabaha meesha ku qoran macluumaadka lagala hadlayna ay dhaqan geliyaan wuxuuna wuxuu baraka ku leeyahay ama wax ku tarayaa ama faa'iidiisu tahay in la dhaqan geliyo oo uusan noqonin keliya xibri cal waraq waraaq lisaga qoran oo dhegaysta keliya uusan noqonin in waxaa weeyaan la dhaqan geliyo waa midda koowaad ugu muhiimsan afhayeenka golaha nuqabada wilaayada hiiraan nabadoon cali abu caaisha oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay macalimiinta marka macalimiintu ma sahlana wax fudud ma aha waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala macalimiinta mas-uuliyadda saaran inay guntiga dhiisha isaga dhigaan oo mas-uuliyadda saaran ay ku fikiraan waayo cunuga marka guriga laga soo dirayo laba xagga waalidkana waa laga soo tarabiyayaa macalimiintana waa laga tarabiyayaa laakiin midka ugu adag waa macalimka waa diinu wadaa moogta ilmaha diin lagu tarabiyey waa ka bedelan yihiin ilmaha kale macalinku diintii islaamka ugu tarabiyeynayaa marka waxaan leeyahay insha allahu tacaalaa khayr fara badan ayaan ilaahay idinkaga rajaynaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu lehay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah qur-aankii waa barateen dadkiina waa baraysaan sidoo kale qaar ka mid ah macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable oo goobta xafladda ka hadlay ayaa ka warbixiyey cilmiga ay kororsadeen muddadii ay dowrada u socotay alla subxana watacala umahadiynaynaa maxad alle kadib waxaan u madaxaynaynaa wilaayadeena gobolka hiiraan oo dowlada noo qabatay oo noo soo qabanqaabisay marka waxaan leeyahay allaha barakeeyo marka meeshan waxaa nooga socotay dowro oo muddo noo soo socotay marka dowlada magaceed waxaa la yidhahdaa dowlatu ibnu jazari shacaarkeedana waxaa weeyaan khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxyaabaha aan ku qaadanay waxaa ka mid ah thamaraatu taqwa ayaan ku qaadanay oo aad loo kala dhigay oo mataqaana culimmadiina oo akhriysay ilaahay ha barakeeya oo waxyaabo badan aan ka fahamnay waxaan kale meeshaan ku qaadanay fannu tacaamul maca annaas sida dadka loola tacaamulo insaanka loola tacaamulo ayaa meeshaan ku qaadanay oo aad loo kala dhigay weliba waa qaybo ka mid ah loo- laga naqaashay halkan waxaan ku qaadanay anigoo ah macallimiinta degmada buqa qable dowre magaceeda la dhahaa dowratu imnuljazari marka waxyaabaha aan qaadanay aada ay u badan yihiin Eh, waxaa ugu muhiimsan oo hadda aan waxyar aan kasoo qaadanayaa sifaatu lmucallim annaajax macalinka eh, sifooyinka uu leeyahay macalinka guuleystay kow waxaa ka mid ah an yacmala inuu u shaqeeyo biikhlaasin si oo ikhlaas ah iyo ijtihaadin dadaal iyo waniyatin saadiqa iyo run sheegaysa yarjuu biha wajh allahi ilaahay dartiisa uu rajaynaayo subxaanahu watacaala fahuwa yucallimu daalim alkhayr waa midka baraya ardayga khayrka midda labaad waa inuu yahay macalinka alqudwa xasana qudwa wanaagsan oo kudaysho leh marka mawadiica dowladda aan ku qaadanay waxay kala ahaan ilaa lix qodob waxaa ugu horeysa tamaraatu taqwa miraha ilaada alla kacabsiga iyo waxyaabaha laga faa'iidayo qodobka labaad wuxuu ahaa aadaabu xamalat alqur'aan oo iyadana si fiican loo dhigay kan saddexaad wuxuu ahaa almucallimu naajix iyo sifaadka uu leeyahay macalinka guuleystay ama macalinka murabiga sifaadka uu leeyahay iyadana waa laga hadlay qodobka afraad wuxuu ahaa durqu tadriis qaabka wax loo bara dadka haddii ay yihiin kuwa yaryar iyo kuwa weynba qodobka shanaad wuxuu ahaa fanu tacaamul maca annaas oo qaabka dadka loola tacaamulayo maca alinsaan waa la dhahay maca alislaam maca annaas intaba waa laga hadlay maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa sare u qaaday dowraadka aqoon kororsiga ah ee u qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada wilaayadaasi mahadsaned cabdiqani warbixintaasna waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanta dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh